ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى الله في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa saddex iyo tobanka bisha rabiicu thaani sannadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo isniin ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah weerar gaari jiirsiin ah oo lagu qaaday maqaaxi ay xaflad aroos ka dhacaysay oo ku taalla dalka sbain toogasho ka dhacday dalka maraykanka oo khasaare geysatay iyo duufaan ku dhifatay gobollo ku yaalla gudaha dalka maraykanka dowladda ruushka oo duqaymo bahallimo ah oo ay ka geysatay suuriya ku xasuuqday dad rayid ah qarax ay dad ku dhaawacmeen oo ka dhacay shirikad ku taalla dalka turkiga ku dhowaad afartan ruux oo ameerikaan ah oo ku dhaawacmay dab xoogan oo ka kacay magaalada new york ee dalka maraykanka mu'asasada alkataa'ib oo baahisay muuqaal lagu faaqidaya tacliinta dalka ka jirta iyo duulaan maskaxeedka lagu hayo ubadka muslimka ah iyo askar ka tirsan xukuumadda turkiga oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar lagula beegsaday gudaha dalka ciraaq qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyayaal ka tirsan idaacadda islaamiga ee alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
النجوى في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horreyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar gaari jirsiin ah oo ka dhacay mid ka mid a magaalooyinka ku yaalla gudaha dalka sbain booliiska xukuumadda dalka sbain ayaa waxa ay shaaciyeen in ugu yaraan afar ruux lagu dilay weerar gaari jirsiin ah oo ka dhacay goob lagu qabanayay xaflad aroos oo ku taalla magaalo ka tirsan dalkaas maqaaxi ku taalla tuulo dhanka bari kaga beegan magaalada madrid ee dalka sbain ayuu ka dhacay weerarka waxaana xafladdii aroos ay mar qura isku beddashay goob ay muruge iyo tacsi haraysay weerarkan ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay tiro dad ah oo qaarkood ay soo gaareen dhaawacyo daran kuwaasoo la dhigay isbitaal ku yaalla gudaha dalkaas gaariga weerarka fuliyey ayaa waxaa saarnaa saddex ruux waxaana mar qura laga warhelay iyagoo dul maraya goob ay ku cuntaynayeen martidii lagu casuumay xafladda iyadoona ugu dambeyn ay goobta isaga baxsadeen goor dambe ayay booliisku gaariga ku qabteen tuulo kale oo xoogaa u jirta halka uu weerarku ka dhacay iyagoona gacanta ku dhigay saddexdii ruux ee saarnaa gaariga kuwaasoo iminka baaritaan lagu wado سبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan warbaahinta islaamiga ee alfurqaan ayaa caawa baahin doonta waraysi xasaasi ah oo ay la yeelatay afayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raaga sheekh cali dheere cabdifataax maxamed qaasim ayaa ka waramaya aad baad umahadsan tahay ee waxaan dhegaystayaasheenna iyo daawadayaasheennaba ee ku wargelinaynaa in aan caawa usoo baahin doonno waraysi muuqaal ah oo aanu la yeelanay afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere waraysigan ayaa waxa uu ka koobnaan doonaa laba qaybood arrimo xasaasi ah ayaa uu waraysigu daaran yahay sidoo kale shaqcali dheere waxaan hordhignay su-aalo ku saabsan dagaalada uu ku dhawaaqay xasan sheekh kal hore ee u dhexeeya dowladda oo garabsanaysa shisheeyaha iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab su-aalaha waraysigu waxay ka imanayaan meelo kala duwan marka waraysiyadaasi maqalka iyo muuqaalka ah caawa ayaanu bilaabi doonnaa iyadoo dhegaystayaasha idaacadda inagala socdana ay uga bogan doonaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada halka qaybta labaad ee waraysigaasi aynu la yeelanay sheekh cali maxamuud raage aan usoo gudbin doonno dhegaystayaasha iyo daawadayaashaba habeen dambe in sha allah وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر وفي مد وفي جزر وفي الأنهار إذ تجري فسبحان الذي أسرى barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad weli dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka cabdisamed cabdulaahi ayaa soo jeedinaya dowladda ruushka ayaa duqayme ka geysatay dalka suuriya waxay ku beegsatay dad rayid ah dad goobjoogayaal ah iyo kuwa ka tirsan qolyaha gurmadka deg dega ah ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee dowladda ruushka ay duqaymo bahalnimaha ka geysteen gudaha waddanka suuriya duqaynta ayaa waxay ka dhacday meel u dhow magaalada idilib ee dhacda waqooyi galbeed ee suuriya waxaana ku dhintay ugu yaraan sagaal ruux oo rayd ah waxay sheegeen in diyaarado ay leedahay dowladda ruushka oo jawi sare ku socda ay ilaa dhowr gantaal ku soo rideen magaalada duleedkeeda waana magaalada keliya oo ay ku xoogan yihiin kooxaha muqaawamada ee suuriya xeero barakac oo ku taala duleedka magaalada idilib ayay ku dhaceen qaar ka mida gantaalada waxaana dad ku dhintay ku jiray saddex carruur ah iyo qof dumar ah halka ay ku dhaawacmeen in ka badan toddobaatan kale siraaji ibraahim oo ka mida qolyaha caafimaadka ayaa wuxuu sheegay in goobaha ay duqaymaha ka dhaceen aysan ku oolin xerooyin milatari balse ay ahaayeen xeryo qaxooti oo ay degan yihiin dad rayid ah geesta kale wararka ka imaanaya dalka maraykanka ayaa ku waramayay in ugu yaraan hal ruuxu ku dhintay kuwo kalena lagu laayahay duufaano xoogan oo ku dhuftay gobolada oklahoma texas iyo arkansas oo ku yaala koonfurta dalka maraykanka sida ay sheegtay warbaahinta gudaha ee dalkaas gudoomiyaha gobolka oklahoma ee dalka maraykanka ayaa sheegtay in duufaan xoogan ay ku dhufatay gobolka taasoo sababtay dhimashada nin sagaashan jir ah sidoo kalena lagu laayahay kuwo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda maraykanka ayaa sidoo kale warbaahinta u xaqiijiyay in duufaantan lagu laayahay dad badan waxaana xaalad deg deg ah lagu soo rogay degmooyin badan oo ku yaala gobolkan duufaanada iyagana ku dhuftay gobolada texas iyo sidoo kale arkansas ayaa lagu soo waramayaa inay burburiyeen ilaa konton guri iyadoona uu jiro khasaaro nafeed xafiiska taliyaha booliiska ee maraykanka war uu soo saaray wuxuu ku sheegay in ilaa toban ruux oo dhaawacyo qaba loo qaaday isbitaalada kuwaasuu qaarkood xaaladoodu liidato isla wararka maraykanka ayaanu ku guda jirnay ku dhowaad toban ruux ayaa lagu dhaawacay weerar toogasho ah oo ka dhacay mid ka mid ah gobolada maraykanka booliiska xukuumadda washington ayaa shaaciyey in sagaal ruux lagu dhaawacay weerar toogasho ah oo ka dhacay mandiqad ku taalla gobolka florida ee gudaha dalkaas waxay sheegeen in gaari bensal ah lagu horgeeyo goob ay dad badani ku sugnaayeen iyadoona intaas kadib uu gaariga kasoo degay ruux hubaysan kaasoo rasaas aan kala sooc lahayn ku furay dadkii goobta ku sugnaa shabakada c b s ee kasoo baxda dalka maraykanka ayaa dhankeeda sheegtay in sagaalka ruux ee dhaawacyada qaba laba ka mid a xaaladooda caafimaad liidato halka toddobada kaleetana la dhigay isbitaalka si halkaasi loogu dabiibo dhinaca kale dab xoogan ayaa wuxuu ka kacay dhismo ku yaala magaalada new york ee dalka maraykanka kaasoo ay ku dhaawacmeen ku dhowaad toban ruux ugu yaraan soddon iyo sideed ruux oo amerikaan ah ayaa la xaqiijiyey inay siyaabo kala duwan ugu dhaawacmeen dab xoogan oo ka kacay dhismo ku yaala magaalada new york ee dalka maraykanka madaxda amerikaanka ah waxay sheegeen in dabkan uu ka kacay dhismo dabaq ah oo ka kooban labaatan biyaano waxayna sababtiisa ku sheegeen koronto ka kacday dhismaha tan iyo bilowgii sanadkan waxaa magaalada new york ee dalka maraykanka ku gubtay ilaa laba boqol oo dhismayaal ah kuwaasuu ku yaala magaalada waxaana ku dhintay dad badan oo maraykan ah dhinaca kale wararka ka imaanaya dalka turkiga ayaa ku waramayay in qaraxu ka dhacay shirkad gaar loo leeyahay oo ku taalla gudaha dalkaas warbaahinta gudaha ee dalka turkiga ayaa baahisay in ugu yaraan afar ruux ay ku dhaawacmeen qaraxaas kuwaasoo laba ka mid ah xaaladooda laga dayrinayo kadib markii uu qarax ka dhacay shirkad si gaar loo leeyahay oo ku taalla gudaha waddankaas shirkadda uu qaraxa ka dhacay waxay ku taallaa mandiqada loo yaqaano kalimli ee gudaha waddankaas lamana shaacin sababta rasmiga ah ee ka dambeysay qaraxa dalka ciraaqna askar ka tirsan dowladda turkiga ayaa lagu dilay qarax lagula beegsaday gudaha waddankaas war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda difaaca ee dowladda turkiga ayaa lagu sheegay in laba askari oo ka mid a ciidankooda lagu dilay mandiqad ku taalla waqooyiga dalka ciraaqa war ka soo baxay wasaaradda ayaa sidoo kale lagu sheegay in askartan lagu dilay qarax lagula beegsaday halka ay ku dhaawacmeen laba ka mid ah waxayna sheegtay inay ka dambeeyeen kooxaha kurdiyiinta ee b k k mid ka mid ah xubnaha la dilay ayaa ahaa sargaal ka tirsan ciidamada turkiga waxaana xukuumadda ankara ay sheegtay in ciidamadii halkaas ay ka wadeen howlgallo ka dhan ah maleeshiyaadka kurdiyiinta geysta kale xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa diyaarad milatari oo ku burburtay waddanka venezuela inta la xaqiijiyey shan askari oo ka mid a ciidamada xukuumadda venezuela ayaa ku nafweeyey diyaarad milatari oo ku burburtay gudaha waddankaas waxaana diyaaradda burburtay ay ku guda jirtay howlo tababar ah wasiirka difaaca ee dalkaas ayaa sheegay in diyaaraddan ee uu nuuceeda u ahaa si laba boqol iyo sideed b ay ku soo dhacday dhulka iyadoo gebi ahaanba burburtay meel u dhow xerada khoosiya ah oo ay leeyihiin ciidamada cirka ee venezuela ayay diyaaraddan kusoo dhacday waxayna xeradani ku taallaa gobolka amazon markii hore waxaan diyaaradda soo saarnay midadka ilaa afar askari halka goor dambana aan helnay midkii shanaad ayuu yidhi wasiirka difaaca ee dalkaas nicolas maduro oo ah madaxweynaha venezuela ayaa amar ku bixiyey in la sameeyo baaritaan ku aadan waxa sababay inay dhacdo diyaaradda gobolkan waxaa camiray murugo fara badan nasiib xumo ma jirto hal askari oo ka badbaadayay burburka diyaaradda ayuu yidhi guddoomiyaha gobolka uu shilka diyaaradeed ka dhacay ilaa iyo hadda si rasmi ah looma shaacin sababta ka dambeysay burburka diyaaradda oo ay lahaayeen ciidamada cirka ee dalka venezuela
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan mu'asasada alkataa'ib oo baahisay muuqaal lagu faaqidaya tacliinta dalka ka jirta iyo duulaan maskaxeedka lagu hayo ubadka muslimka ah
bismi illaahi araxmaani araxiim
فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما isdaarkan oo la daawan karo qadar hal saacah waxa uu qayb ka yahay silsilada quduufu shariica ee lagu soo bandhigo horumarka lagu gaaray harka shareecada islaamka ee ay hoos joogaan bulshaweynta ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya si uu qofka daawadaha ah ay u fahmo ujeedka ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab u samaysay manaahij waxbarasho waxaa qaybaha hore ee filimka lagu soo bandhigay taariikh iyo qisooyin dibadda soo dhigaya duulaanka fikirka ah ee lagu soo qaaday dalka tacliintii laga soo minguuriyey gumaystayaashii talyaaniga iyo ingiriiska dalka si weyn uga hana qaaday lixdameeyadii ayaa ilaa iyo maanta waddanka qaybo badan oo ka mid ah lagu dhigaa taasi oo raad xun ku yeelatay in badan oo ka mid ah dadkeenna isdaarka ayaana soo bandhigaya caddaymo muuqda oo xaaladahaasi ku tusaya waxaad arkaysaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka oo si toos ah iyo si dadbanba u aflagaadaynaya diinta islaamka waxaa ka mid ah wasiirkii waxbarashada dowladda federaalka cabdulaahi goodax barre oo inkiraya kuna jeesjeesaya axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalam
hadda ka hora waxaa la yidhi ninaa xadiidyada nabiga xadiidyadiis ayuu kombyuutar geliyey wuxuu soo saaray nebiga maalintuu dhashay maalintuu dhintay intuu udhexaysa hadduu hadlahay uusan warba joojin waxaan inuu soo sheegi karin
وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا dadka ay soo barbaariyeen manaahijta shisheeye ee filimka ku jira waxaa ka mid ah mustafe martin oo isku soo sharaxay madaxweynaha dowladda soomaaliya wuxuu sheegayaa inuusan weligii soomin salaadna uusan dukan muddo labaatan sano laga joogo khamriga iyo sinaduna uuba quuto
goor baa kugu damay salaad tukatay wallaahi salaadan si saxa u tukado istaba socota malaa labaatan sannadood ka horbaxay soonkana
soonka weligay ma socdo waxna waxaa kutubtaya ku qoran si wanaagsan anigu sina iyo khamri iyo dhac iyo waxaan horta adduunka soo samayn ma jiro waa kuu soo wadaa laakiin inaan waxaan rabaa aan laakiin haddaad leedahay qur-aan bay ku taalla iyo kutub halkan ay ku taalla Ehe.
de waa story waa ka gudbaynaa weliba i enjoyed maaha maad isticmaasho maaha qofbaa qofbaa markuu khamriga cabay amba maandooriye sameeyey wareero oo madaxu xanuuno dhexdhacay oo balaayo ku dhacday moogta Ehe.
annagoo annagoo dalxiisa annagoo diyaarada korsan annagoo ganacsi ku jirna annagoo hawai joogna annagoo jabaan joogna ayaanu dee waxaan ku raaxaysan jirnay tan iyo burburkii soomaaliya waxaa sii batay manaahijta dowladaha shisheeye ay keensanayaan soomaaliya si dal walba uu halkaani uga helo dad caqiidadiisa iyo mabaadi'diisa xambaarsan markhaatiyada muuqda ee arrintaasi loo soo qaatay waxaa ka mid ah agaasimihii wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka xasan maxamed cali waxa uu ka waramayaa hal tusaale oo keliya oo ku jira maadada juqhraafiga ee maanta iskuullada laga siiya caruurta soomaaliyeed soomaaliya waxaa jira manaahij fara badan dhowr manhajaa jirto meel laga kala keenay laga soo qaaday ama kenya laga keenay ama laga keenay en, en, en, imaaraadka ama qof kasta buuggii uu helayo marka waxaa ku jirto dugsiga sare juqraafiga oo kale waxaa ku jirto magaalada kismaayo kale inay kamid tahay en, en, en, wadanka kenya cunuga soomaaliga marka loo dhigayo buuggaas juqraafiga oo kenya laga keenay waxaa uu baranayaa in kismaayo ay ka tirsan tahay kenya doctor cali sheekh axmed abuukar oo ah agaasimihii hore ee jaamacadda muqdisho oo kasoo muuqanaya isdaarka ayaa sheegaya in markii ay ugu yar tahay ay dalka ka jiraan toban manhaj oo ay dowlado shisheeye leeyihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dhankeeda xaqiijisay inay wilaayaadka islaamiga ah muddo hore ka nadiifisay manaahijtii munxarifka ahaa ee gaalnimada dhaqan xumada iyo marin habaabinta ku abaabinayay caruurta soomaaliyeed laba iyo tobankii ramadaan kun afar boqol soddon iyo lixdii hijriga guddi ka tirsan maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo uu hogaaminayay sheekh maxamed dulyadeen ayaa loo xilsaaray dabagalka iyo muraajaceynta manhajka waxbarasho ee xukuumadda ridada soomaaliya guddigu wuxuu kormeer ku maray iskuullada iyo goobaha waxbarashada dalka dabagal dheer kadibna wuxuu iftiimiyey qodobo dhowr ah oo diinta hareer marsan taas oo uu ka qabtay muxaadarooyin ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed looga digayo manaahijtaas guracan ayaa lagu yidhi isdaarka waxaana qodobadaasi qaarkood soo bandhigay allaha u naxariistee sheekh maxamed dulyadeyn waxaa lagu qoray ashkhaas ama murtadiin ah ama gaalo ah oo la ammaanayo la buunbuuninayo waxaa kaloo la ammaanaya oo la buunbuuninaya dowlada wada masiixiyiin ah iyo dalkoodii iyo magaalooyinkoodii waxaa kaloo aad loo ammaanaya oo loo buunbuuninayaa hay-aad iyo munadamaad gaalo ah waxaa kaloo la buunbuuninaya oo meesha ku qoran oo aad loo buunbuuninayaa mabaadi dhammaanteed markii la isku duuduubo mid kasta iskeeda gaalnimo iyo ridda u keenayso sheekh cali maxamuud raage oo ah hafayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidoo kale caddaynaya manaahijtii ugu yaabka badnaa ee ay ku arkeen wilaayaadka islaamiga ah xilligii ay bilaabeen ololaha la dagaalanka tacliinta shisheeye Ee, waxyaabaha ay soo bandhigeen runtii waxaa ka mid ah walaaluhu oo ay cayaan ay u keeneen bal ay imtixaano ay soo la qaadayay oo iskoolaqaar ay ka soo qaadeen ay keeneen ayaa waxaa ka mid ah in lagu daraasiinayay wilayaadka islaamiga ah manaahij kala duwan oo sida hunduus iyo waxa weeye shiico iyo kiristan nooc kasta oo adyaanta caalamka ka jirta ee baadilka oo dhan ah iskoolaa uga furaa wilayaadka islaamiga ah iyagoo hay-adaha ku hoos dhuumanaya marka waxay keeneen oo la yaab lahaa runtii arday muslimiin oo soomaaliya oo imtixaan laga qaaday imtixaanka ay soo qaadeen ayaa waxaa ku yaallay arday soomaaliyeed oo la leeyahay ilaahay ciisan u sii marnaa sax miyaa mise waa khalad uu ku qasbaya inuu sax waayo dho maxaa yeele macallinka u dhigay ayaa sidaa ugu dhigay inkasta oo wilaayaadka islaamiga ah laga nadiifiyey manaahijtii shisheeyaha waxaa haddana nasiib darro ah in meelaha ay ka taliyaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada lagu dhigo laguna barbaariyo caruurta soomaaliyeed qaybo ka mid ah dalkana waxaa ka furan iskuulaad iyo jaamacado ay leeyihiin kiniisado iyo hay-adaha qowmuluudka sida hargeysa oo kale waxaana silsilada quduufu shareeca ka soo muuqanaya saxafiga cabdimaalig muuse coldoon oo ilaa iyo hadda u xiran sababkii uu uga hadlay tacliinta ubadka lagu gaalaysiinayo iftiiminta intaasi oo duulaan maskaxeed ah oo lagu soo qaaday ummadda soomaaliyeed kadib ayaa waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab soo bandhigtay manhaj waxbarasho oo dugsi dhexe ah xilli ay horay u soo saartay manhajka dugsiga hoose tan oo ka dhigan in caruurta ku nool wilaayaadka islaamiga ah ay ka badbaadeen aqoonta gaalaysiinta iyo anshaxumada wadata sheekh cabdiraxiin muudey oo ka mida mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mid mid u soo bandhigay muqararka dugsiga dhexe kaasoo lagu baranayo culumta sharciga ah iyo kuwa tajriibiga ah intaba isagoo ka hadlaya faa'iidada manhajkan ayaa waxa uu yidhi hadhow keliya iska qaldamin muqarar ay soo saartay dowladda riddada iyo muqararka islaamku uu leeyahy kan riddada ee soo saartay maxaa waaye waxay yidhaahdeen asagoo qaldaad badan ku jiro wakhtigeeda aan soo bandhigi doono biidni illaahi tacaala tarbiya islaamiya bes annagana altafsiir altawxiid alxadiid alfiq waa meeqamaad waa afar soo maa boqol ayaa lagu saxaa boqol ayaa lagu saxaa boqol ayaa lagu saxaa boqol ayaa lagu saxaa afar boqol iyo boqol farqiga u dhexeeya waa garan kartaan soo maa ma jirto maado ka maran manhajka dugsiga dhexe ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab aqoon-yahanada iyo culimada ka hadlaya munaasabadda bandhigga waxay si weyn u marxabeeyeen manhajka iyo maktabka tarbiyada iyo tacliinta oo si gaar ah ugu xil saarnaa howshan mid ka mida ereyada ugu saameynta badan ee kadib soo bixitaanka filimka la hadalhayo waa warka sheekh xasan yacquub ee gunaanadka u ah filimka sheekh xasan ayaa tilmaamay muhiimadda manhajkan iyo in ujeedka ay ka leeyihiin ay tahay sidii loo badbaadin lahaa jiilka maanta iyo jiilasha soo socda isagoo sidoo kale cod dheer ummadda ugu sheegay in mujaahidiintu aanay ku howlaneen oo keliya dagaalka ka dhanka ah shisheeyaha iyo dowladda federaalka balse ay ugu maqan yihiin howlo badan waxaa intaa loo dagaalamaya ama diini dacwo loo waday kuwaan oo kale inay dhashaan ma ahayn waxay ahayd nidaam islaamihi in dunida ka xanaqaado saxiixa oo aan bacarimis ahayn waxaan rabnaa imrulqays baa wuxuu yidhi nin saaxiibkiisaha isagaa dagaal isla aaday marka wuxuu yidhi bakaa saaxibii lamaa ra'a darba duunahu wa ayqana annaa laaxiqaani bakaysara faqultu lahu laa tabkii caynuka inamaa nuxaawilu mulkan ow namuuta fa nucdara ma fahanteen wuxuu yidhi waxba ha oynin boqornimaan xaawilaynaa ama waan dhimanaynaa waana loo cudurdaaraya annaga maanta walaalihiinna mujaahidiinta meeshaan ku nool ee jooga dowlad islaami ah xoog leh ama khilaafa islaamiya ayaanu xaawilaynaa dowlad muslimiinta ay ku nastaanaan xaawilaynaa ow namuuta fa nucdara
أحان الشروق لشمس الأمل أآن الكتب لفجر المنى
wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa muddo sannado ah ka shaqaynaya manhajka waxbarashada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waana manhajkii ugu horreeyey ee lagu sameeyo dalka soomaaliya tan iyo lixdankii kana madax bannaan dowlado iyo hay-ada shisheeye sannadihii dambe waxaa soo badanaya waalidiinta carruurtooda u soo diraya iyo qaar kala soo guuraya dhulalka ay heestaan ciidamada shisheeye iyo dowladda federaalka si ay carruurtooda u helaan tacliin saafi ah
بليل سدل أبدر الدجى قد سما واعتدى وتم السناء له واكتمل في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي
guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo dhegaystayaasheenna tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الله عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت